saad sheegtay waxaad mogtay markastoo isbedel yimaado dalku marba wuxuu gelaya marxalad cusub imika marxalad ayuu marayaa aad iyo aad u cusub oo weli maaragtay dee boqol kiiba boqol caddayn lakin de isbedelo badan ay ay muuqdaan oo barlamo badan la sameysad og tahay isbedelada badanna de waxa weeyaan dal soo kobcaya way yaro xanuun badan tahay marka weli dareenkaasa iska jira lakin de waxaan rajeyna kolley wakti badanna waa hadhay in la dhamaystiro insha allah waxyaabii la ballan qaaday lakin yani meelo badan oo waxaa jira ma garanaysaa dalku uga baahan yahay ama amni ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama maarata shuruucda la baatin waxyaaba shaqooyin waaweyn ayaa weli hadhsan lakin waxaad moodaa yani dariiqii waa la saaran yahay lakin de dhamaystirkeeda waa loo baahan yahay xildhibaan ahaan hadda korkaad kala socotaan dowladda maxay ka gaabinayaan maxay ku fiican yihiin wallahi dee runta inu qof baan keligay oo dee ma garanaysaa saad sheegtay waxa laga gaabinayo waxa weeyaan saad og tahayba dee kolley awood badan ma jirto wakti badan waa wa waa soo waa soo socday kolley imika waxyaaba waaweyn loo baahanya waxa weeyaan in la dhamaystiro saad ku sheegay dastuurkii la dhamaystiro shuruucdii la dhamaystiro ciidamadii qaran la dhamaystiro dee ma garanaysaa xuduudihii yani wa waxa la dhamaystiro sidii la ballan qaaday in magaranaysa dee deymihii iyo wixii la cafiyo oo la hagaajiyay financial systemka canshuurihii yani wax systemkii dowliga ahaa oo dhan waxyaaba badan baa dhiman lakin dee ballanma qaaday way jiraan yani jiha xaggaa lagu socdaana waa wa waa la arkaa marka kolley wax wanaagsan oo lade kolley la qabtan un waxa weeyaan saan ku sheegay xaggii aduba de canshuurihii oo la hagaajiyey xoogaa amnigii oo la adkeeyey lakin dee xoogaa ubaahan in weli la sii wado yani shaqo badan baa hadhsan runtii arrintii dastuurka arrintii doorashooyinka oo weli exactly de ma garanaysa ayna caddaynta ay u dhacayso xisbiyadii yani way badantay shaqada taalla meesha lakin waa gartay wa lagu dhamayn kara maaha sanadii laba iyo saddex kolle ilaa labaatan sano soddon sano dambay qaadanaysa soomaaliya runtii dariiqa saxa inay fuusho aynu usoo laabanno idinka baarlamaan ahaan waxay idin qabsoomeen sharciyo fara badan baa laydinka sugayey inaad ansixisaan kal fadhigan furmay bishii maarso sharciyo badan baa idin horyaala hadday argagixisada tahay hadday tahay maaragtay sharciga militariga iyo dadka agoonta hadday tahay sharciyada kale maaragtay dhaqaalaha maxaad qabateen oo idin qabsoomay horta saad og tahay wuxuu furmay kale fadhigu march de kadibna waa tii khilaaf weyna dhex yimi baarlamaanka oo guddoonkii la bedelay runtii dee shaqo culus ayaa la qabtay oo dee runtii akhirkiina guddoon cusub la doortay so kadibna adigooga rabadaan baa la galay marka intaa de guddiyada waa shaqeynayeen ka joogtada waa shaqeynayay saad sheegtay ilaa afar sharci baa la keenay intay ugu dambeysay imika oo ay kamid tahay saad sheegtay anaka guddiga difaacu keenay oo ahayd xaqsiinta iyo ti agoonta iyo magaranaysa dee dalacaadaha iyo wixii adugooda rights-ka ay lahaayeen ciidamada qalabka sida oo dhan waxaa la keenay sharcigii ganacsiga oo camily looga waxaa la keenay kii batroolka waxaa la keenay kii xasaanada iyo magaranaysa anshaxa marka intaasoo dhan waa yaalaan waa la keenay kaayagoo kale imka akhriskii saddexaad ayuu marayaa marka runtii de wakti yar waa ayaa ayaa jiray oo markii de guddoonku isbedelay oo rabadaanna lagu jiray oo waxyaaba badan keen duruufo badan keen inaan la fadhiisanin haddana runtii intii ugu dambeysay shaqa culus baa la qabtay marka laisku soo noqday imakana kolley waa la dhamaystirayaa august baa lasoo noqonayaa isla markaana kolley waxad ogtao de waxaa soo socotaba ciid ciiddii carafaa soo socota laakiin waxaa loo ballansan yahay runtii in la dhamaystiro shuruucdaas oo dhan aan ku laabto sharcigan militariga iiga sheekee sharciga iyo suu ku yimid iyo qodobada ku jira iyo xaq siinta horta de runtii waxaa la sameeyey motisa nineteen sixty nine kii baa ugu dambeysay mar baa adigu dhowr iyo soddonki la taataaftay oo waxa weeyaan de ma garanaysaa ciidanka qalabka sida ay ku shaqeynaya dalka difaacaya ee waxa u baahan yahay runtii de in xuquuqdooda iyakana laga fikiro oo la sharciyeeyo weliba marka inta ugu badan waxa weeye de in ma garanaysaa qofka ku shaqeynaya ama military ama police ama de ciidamada qalabka sida haddii wax noqdo for example agoontii iyo caruur xaaskii iyo wixii daryeelkoodii haddii isaga wax ku dhacaan oo uu noqdo ma garanaysa de handicap yani xaquuqdiisii hadduu gaadho waktiga howlgabka yani pensionkiisii yani xuquuqaas qofka ku dalka difaacaya waa in muturkiisu de ogaadaa in dalku daryeelayo oo xuquuq leeyahay marka taasaan taasay runtii ayaanu ka hadalnay waana qornay waana sharciyeynay waxyaaba badanna aanu ka bedelnay oo oo oo maarata naloo keenay lakin de runtii kii nineteen sixty nine ka qornaa runtii mid aad iyo aad u wanaagsan oo ma garanaysa dee international standard bu ahaa kawan baanu casriyen